Star FM News.
kulan waxaan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barasabka siyaaya oo weli ka soo horjeeday in xubno ka tirsan o d m loo magacaabay wasiiro dhanka soomaaliyana waxaad ku maqli doontaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya oo u jawaabay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon taariikhdu waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha toddobaad ee julaay ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay labiiyo labaatanka bisha koowaad ee muxaram sanadka cusub ee islaamka ee kun afar boqol afartan iyo lix ee hijiriga kusoo dhowaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo idinla socodsiinaya guddoomiyaha ismaamulka siyaaya jemes orengo ayaa weli ku adkaysanayay inuunan taageersanayn tallaabadii uu maalmo ka hor madaxweynaha dalka william ruuto golihiisa wasiirada ugu soo daray afar ka mid ah xubnaha xisbiga o d m orengo ayaa ku andacoonayay in tani ay tahay istaraatiijiyad siyaasadeed oo lagu burburinaya garabka mucaaradka ee dalka waxa uu carabka ku adkeeyey in magacaabidda john imbadi cali xasan joho wikili fafaranya iyo piya wandai ay tahay mid looga gol leeyahay in lagu aamusiyo mucaaradka waxa uu garyaqaanka sare u cuskaday in ilaa iyo hadda xisbiyada o d m iyo u d a aynan wada gaarin heshiis rasmi ah oo arrinkan ku aadan madaxweynaha dalka william ruuto oo dhankiisa tallaabaduu qaaday ku difaacay ayaa sheegay inuu soo dhisayo xukuumad ka turjumaysa midnimo qaran adeega qaran ee booliska dalka ee m b s ayaa sheegay in howlgalka nabadsugidda ee dalka haiti ay hogaaminayaan ciidamada booliska ee dowladda kenya ay halkaasi geystay oo u soo hooyey guulo ka dhannaa kooxaha burcadda ee hubaysan waaxdan ayaa hoosta ka xariiqday in saraakiisha ay dib ula wareegeen dekedda a b n oo ku taalla caasimadda dalka haiti ee bowto prince sidoo kale m b s ayaa laga soo xigtay in ciidamadu ay sifeeyeen jidgooyin laga sameeyey waddada loo maro magaalada ee burcaddu maamusho ee loo yaqaana gendia dowladda kenya ayaa haiti geysay ugu yaraan lix boqol oo ka mid ah ciidamadeeda booliska saraakiisha nokaashanaya kuwa matalaya dalal kale ayaa ciidamada haiti garab ku siinayay inay ka adkaadaan burcadda in ka badan shan boqol oo kun oo qof ayaa lagu dilay dagaalada dalkaasi ka taagan halka shan milyan oo qof ay wajahayaan macluul baahsan haiti ayaa isku dhacyo rabshadaysan ka taagnaayeen tan iyo markii bishii toddobaad ee sanadkii labada kun iyo kow iyo labaatankii la dilay madaxweynihii dalkaasi jovenel moiso
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatan soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa u jawaabay madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo shalay afka dabcan dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey fashil siyaasadeed iyo mid ciidanba jaamac ayaa jawaabtiisa ku sheegay in looga baahan yahay inaaaniraahday in aan loo baahnayn in la siyaasadeeyo arrimaha ciidamada wuxuuna sheegay inay tahay waxaan la aqbali karin wasiirka ayaa sheegay in ciidanka soomaaliyeed yihiin geesiyaal guul weyn ka gaaray dagaalka adag ee dowladda kula jirta kooxda al-shabaab wasiirka gaashaandhigga ayaa intaasi ugu daray islamarkaana ugu baaqay xubnaha mucaaradka inaynay jebinta ka daayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan furiimaha dagaalka isagoona sheegay inay raadinayaan wax kaloo ay ku dhaliili karaan madaxda dalka soomaaliya wasiirka oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxdaladiisii ka mid ah balatform laga wada hadlana ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ma aha xukuumadda hadda joogtaa dhismihiisa ka mas-uula hagaajintiisa ka mas-uula dagaalka hadda la jiro bolisigiisa dowladda hadda jirtaa ka mas-uula khawaarija sida loola diriraayo intii hadda soo qabanayna waa lagu soo guulaystay waa lagu soo caanamaalay maanta amniga muqdisho ku noosha saraha dhaadheer oo kafayga lagu wada cabaayo amniga magaalooyinka dhan ka jiro wiilka furunta jiro sababtiisaay ku jiraan muqdisho sidaan may ahaan jirtay fursadda khawaarijta loo diiday ku jiraan dadka qaarkood waxay ku leeyihiin shabaab baa sidaa yeelay war shabaab haddii ay awood ay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay shacabka soomaliya ka hor istaagaan leeyihiin xabadaan teedaan ka bilownaa xardheer marsiinaynaa xabadda laga bilaabay kismaayo afkeeda waxay maraysaa dhulkaad aragteen oo meedadkooda lagu soo bandhiga ay maraysaa waay looga hadli la-yahay maa la yidhaahdo shabaabka maxay isku celin waayeen ilaa waqtigaas dagaalaan ku jirno dagaalkaan ku jirno qof walba safkeeda inay caddaysataa la rabaa subax walbana ma rabno annaga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo askariga furinta jooga in laga mashquuliyo facebooka iyo mikrofoonada saaxiibada siyaasadeed ee raba inay dowladdaani dhaleeceeyaan umuuro kaleo tiro badana wiilkaasi furinta joogo mid mucaaradna ma yaqaano nin fuxaafadna ma yaqaano nin walbo burhaantiisa hala yimaado doorashada soo socoto ciidanka ha laga dhexbaxo ciidanku humay iyo caday ma noqon karo oo wax walba lagu cadaysto oo laga- laga wada hadlo ciidanka mas-uuliyadiisii iyo sharafkiisii iyo karaamadiisii iyo siduu u shaqaynayo iyo howlihiisa gaarka ah ha laga dhexbaxo intaasaan aan aan rabay inaan aan aan kusoo gebagabeeyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walboo joogaan waxaan leeyahay guulaha aan haysano aan xajisano wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir ayaa sheegay in dowladda soomaaliya aysan aqbali doonin hadda kadib shahaado saddex sano oo jaamacad ah mar kalaan rabaa halkan inaan ku celiyo ma jirto dowladda federaalka ah mana aqbali doonta wasaaradda waxbarashada shahaado jaamacadeed oo saddex sano lagu qaatay wixii hadda ka hor ka baxay wasaaraddu xal bay u heshay xafiiska ay la xiriirayaan agaasinka tacliin sare ay la xiriirayaan waa la xallinayaa laakiin wixii ka dambeeya ma jirto wax ka darnaa jiraba hadda afar sano ma aha ee waxaa weeye waxaa ku jira sanad la yidhaahdo sanadka foundation yeerka sanadka waxbarashada asaasiga ah oo loogu talagalay ardayga in uu barto luqadaha iyo maadooyin kale oon soo sheegnay jaamacaduhuna waa hirgeliyeen ardayda iyo waalidiintana waxaan rabnaa inaan ku dhiirigelinno ahmiyadda uu leeyahay sanadka asaasiga ee waxbarashada waa qayb ka mid a korriinkooda waa qayb ka mid a waxbarashadooda waa qayb ka mid a horumarkooda dowlado badan oo adduunkana waa ku dhaqmaan sidaasayna ugu dhaqmaan waana hirgelinaynaa in sha allah tacaala waana u mahad celinayaa jaamacadaha soomaaliyeed ee xilka weyn iska saaray inay hirgeliyaan barnaamijka foundation yeerka haatan haddii aan eega wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka wargeyska the times of israel oo soo xiganaya elwareedyo ka tirsan waaxda difaaca israa'iil ayaa ku warramaya in tan iyo toddobadii bishii tobnaad ee sanadkii hore la dilay saddex boqol iyo soddon iyo kow oo ka mid ah ciidamada qalabka sida waxaa tiradan ugu dambeeyey sarkaal kow iyo labaatan san jir ahaa oo u geeriyooday dhaawac culus oo loogu geystay koonfurta marinka khaza ee dalka falastiin warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda star f m waa naga intaa anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idin warramayey cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkayna ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w star f m c o k e halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkaan ka akhriyey